waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho waxaa la soo gaarsiiyey meydadka siddeed ruux oo dhallinyaro u badan kuwa oo maalin ka hor koo xubaysan ay ka kaxaysteen xarun caafimaad oo ku taala deegaanka gololey ee ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe siddeedan ruux oo toddoba ka mida ay ahaayeen howlwadeeno dhinaca caafimaadka oo ka howlgelayay xarun ku taala deegaankaasi oo ay maamusho hay-adda zamzam foundation ayaa maalin kadib afduubkooda iyagoo meyd ah lasoo dhigay goob u dhow halkii laga kaxaystay oo shalay gelinkii dambe laga soo qaaday waxaana baaritaan loogu sameeyey xarunta dembibaarista ee c i d da magaalada muqdisho ka hor intaan lagu wareejin isbitaalka madiina oo meydadka la dhigay inkasta oo baaritaanka arrintani ku aadan uu weli socdo oo aanay jirin cid si dhab ah u caddayn karta cidda geysatay falkani ayaa haddana waxgaradka deegaanka gololey ee falka uu ka dhacay iyo ehelada qaar ka mida dadka la laayay ayaa waxay xasuuqa dhallinyaradan ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen ciidamo militariga soomaaliya ka tirsan ee ku sugan deegaankaasi kuwa oo sida ay sheegeen iyagoo aad u caraysan kaxaystay raggaasi ka hor intaan maalin kadib la helin meydkoodii inkastoo saraakiisha ciidamadu ay beeniyeen xaqiiqda eedayntaasi muuse maaxi abuukar oo ka mida waxgaradka islamarkaana mid ka mida wiilasha la dilay waalid u ah ayaa warbaahinta u sheegay in dilalka raggaasi ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan guutada todobiylabaatanaad ee ku sugan deegaankaasi sida uu yidhi wadiyo waxaa dhacday tuulada gololey shalay waxaa soo weerareen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle oo kaas ahaan nin la yidhaahdaa uu karboonow oo ciidamadaas soo dirtay wuxuu suubiyey m c h oo samafal ah oo dadka iyo dhallaanka iyo carruurta lagu samafalayo niman mutacalimiin ah oo dhakhaatiir ah ayuu ka watay wuxuu yeelay banaankaas beledka waqooyigiisu meel hogeeyey waana laayay xabado wejiga uu wada dhiftay iyo indhaha waa ugu dhiftay taasaa dhacday marka waa nin dawladda ka tirsan oo corneel ah oo saas suubiyey oo dawladda maamulka hirshabeelle u jooga meel la yidhaahdo raaxooy marka haddii ay dawladdii shacabka saas ku samaynayso ee dhibaato jirta waaye waxaa waxaa caddaynayo annaka ilaahay kuma garnaado waa naqaanaa hadda ka hor oo noo hanjibay annaka waxaan joognaa deegaanada isku xira balcad iyo jowhar afar iyo labaatanka saac fadqalo oo waxaa ka dhaco oo ilaahay kuma danaayo shabaab ku beegsado shabaabkana way yaqaanaa meel ay joogaano hadday noo yimaadaano shabaabaatinina leeyihiin laakiin dhanka kale taliyaha ururka sagaaliyo tobanaad ee guutada todoiy labaatanaad ee lagu eedeeyey in markii hore ay raggaasi iyagoo afduubteen gaashaanle dhexe abuukar cali maxamuud ayaa diiday inay dhacdadaasi iyagu ka dambeeyeen isagoona sheegay inaysan isqusaynin ciidamadii qarax lagula eegtay maalin ka hor halkaasi iyo dilka dhallinyaradani waxa waaye dadkaas halkaas ku geeriyooda waa eheladaydii hooso oo qaraabadayda hooso ah waa la socday ninka la yidhaha maqnaashadoora waa la socday waa laysoo gaarsiiyey waa ka shaqayhayno waa raadihaynay iyadoo la tuunsan yahay dhacdo ka dhacday ninka la yidhaaho oo qoladii nabadiidkaneed ay u geysatay ciidamo maraayay agagaarka gololey miino ay ka miina ka qaraxday iyadoo dadka deegaankaahu uu shaki ka qabo ayaa waxaa layla soo xiriiray shalay toddobadii duhurnimo ayaa laysoo wacay dadka deegaanka qaar kamida oo isoo waceen waxaa laygu yiri dadkaasaa lagala baxa meeshaasoo la watay waa laga waayay ilaa xalay iyo ninka la yidhaaho shalayba waa baadiguubayna dadkaas maantana in hadda laga helay agagaarka gololey in maydkoori laga helay in lasoo dhigay iyo in meesha lagu dilay aniga allahu aclam warasuuli ma kala helo laakiin waxaan ku cadayhaa inaan dadkii shala dhintay iyo dadka maanta dhintaba ninka la yidhaaho waxba iska quseeya jirin ehelada qaarkood ayaa ku doodaya in markii raggaasi la kaxaysanayay ay kaxeeyeen shan ruux oo ku labisan darayska ciidanka militariga soomaaliya islamarkaana ay sheegeen in wejiga ay soo xirteen laakiin taliyaha ayaa mar kale isku difaacay in labiska tuutaha aanu u gooni ahayn oo keliya ciidamada militariga soomaaliya ee cid weliba ay soo xidhan karto isagoo dhanka kale ballan qaaday inay hormuud ka noqon doonaan baaritaanka arrintani lagu samaynayo waxaan rabaa marka iyo iyo anigoon difaacay ninka la yidhaaho dimbiile dadkaas birmageydadaa dilay anigoon difaacayn waxaan rabaa inaan nigala dariiska dawladda inaan la dhigin dariiska dawladdu tuuto waayo tuutaana shabaabku waa wataa waxaan rabnaa ma qarsoomi karaan ciddi meeshaas adiga hertii wax ka waday magaceeda iyada muuqaalkeeda cid walba ninkale hirtiianan aanan la wadaan u leeyahay ragga waxaa la rabaa in la yidhaaho hebel hebel hebel oo ka tirsan baaritaankaas ninkale annaguna waa ku jirnaa oo dadkaan leenahay iyadoon qofu noo diran annaga hadda nalagu eeday hayaan xaq waxaanu leenahay inaan baaritaan samayno hadday soo gasho ninka la yidhaahona dembiga cid walba oo dhiisatay oo dawladda kamid a waxa waaye waa in lagula xisaabtamo oo lagu qaada arrinta dariiska ah ma la daliisha karo tuutay wateen ma la daliisha karo midda kale inaan hadda raadino baadi goobno mas-uuliyad naga saaranoo waxa waaye qarankaan u dhaaranaan ninkale aana faraa falkan dilwadareedka ah oo si weyn looga argagaxay ayaa waxaa ka hadlay waxgarad kala duwan iyadoo dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya war-saxaafadeed ka soo saartay dilwadareedkaasi ka dhacay deegaankaasi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa u qornaa ficilada noocan oo kale ah ee lagu xasuuqayo dadka shacabka ihi ee aan waxba galabsan waxaa ku caanbaxay kooxda al-shabaab sida war-saxaafadeedka lagu qoray war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxay dowladda federaalk ee soomaaliya tacsi ugu dirtay ehelada dadkii lagu laayay shabeellaha dhexe iyadoo allah looga baryey inuu u naxariisto dadkaasi aan waxba galabsan dowladda ayaa la yidhi waxay amartay in baaris deg deg ah lagu sameeyo dhacdadaasi laguna dadaalo in dembiilayaasha xasuuqay dadkaasi shacabka ihi ee aan waxba galabsan gacanta lagu soo dhigo oo cadaaladda la hor keeno ayaa la yidhi dhanka kale hay-adda ay u shaqaynayeen toddoba ka tirsan sideedaasi ruux ee la dilay ee magaceedu la yidhaahdo zamzam foundation ayaa iyana soo saartay war-saxaafadeed ay ku cambaaraynayso cid weliba oo ka dambaysay dilkaasi ay xasuuqa ku tilmaantay waxaana sidoo kale war-saxaafadeedka lagu yidhi waa dil wadareed arxandaro ah kana baxsan bini'aadinimada oo loo geystay dad berimageydaah oo aan waxba galabsan waxaanu hay-adaha amniga qaabilsan ee maamul goboleedka hirshabelle iyo midka dowladda dhexe ee soomaaliya ka codsanayna ayaa la yidhi in baaritaan deg dega lagu sameeyo falkaasi xasuuqa ihi ciddii ka dambaysana sharciga la hor keeno
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho